Qaramada Midoobay ayaa soo saartay qawaaniin lagu ilaalinayo xuquuqda carruurta caalamka kuwaas oo la kulma xadgudubyo ka dhan ah xuquuqul insaanka. Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada ayna inta badan carruurtoodu helin xuquuqdoodii ay lahaayeen oo dhammaystiran walow uu wadanku kasoo kabanayo ku dhowaad dhowr iyo soddon sano oo uu burbursanaa islamarkaana uu la daalaadhacayay dagaalo sokeeye oo halakeeyay kuwaas oo lumiyey xuquuqdii carruurta garyaqaan ismaaciil xasan weheliye oo ka mid ah garyaqaanada jubbaland ayaa si qoto dheer u sharxaya waxyaabaha ay carruurtu xaqa u leeyihiin iyo sida loo ilaalin karo xuquuqda carruurta iyo weliba sidoo kale halka ay dhigeen shuruucda caalamiga ah xuquuqda carruurta marka u horeyso barbaarin ilmaha in la barbaariyo barbaarin wanaagsan buu waajib yeelaya wuxuu waajib yeelayaa oo kale ilmaha inay waxbarasho helaan waxbarasho free ah gaar ahaan waxbarashada asaasiga wuxuu leeyahay waa khasabba primary education waxbarashada asaasiga ah waa khasab ayuu ka dhigayaa inay helaan arday ilmaha yarna waa inay free ku helaan wuxuu kaloo keenayaa in yacni waxbarashadii secondary-ga ahaa ee accessible noqoto oo la heli karo oo ardayda ay tegi karaan educationalska meelaha skillska xirfadaha lagu barto inay heli karaan maxaa la dhihi jiray goobta wax lagu baraa inay noqoto goob safe ah oo environment ku habboon wax lagu barto marka waxaa kaloo waajib yeelayaa xeerkan ilmaha inay helaan caafimaad ilmaha ogtii xanuuno badan lasoo darsa inay helaan goobo caafimaad ah oo primary oo free inay helaan inay helaan sidoo kale recreational meelo sports ah oo ilmaha yar waa og waa inay ciyaaraan ay jecel yihiin in meel marka waxyaabahaasoo dhan uu waajib yeelaya duruuf ahaan dalkeenu ma ma lagama yaabo inuu ka suurta galaan laakiin xeerkan waxyaabahaas waajib yeelaya mamnuucaya wax kasta oo ka dhan caruurta dabcan maadaama dadaaladan oo dowladdan laga rabo un-ka hay-ada u qaabilsanaa jira caruurta oo hay-adan caalamiga unicef ay dhahaan hadda hay-adan arkaysa sif wax kale kama shaqeynayso waa un caruurtaas caruurtaas iyo gaar ahaan programka hadda aan ka hadlayno caruurta waxbarashadoodii inay helaan badqab fiican marka caruurta lagu horumarinayo caafimaadkoodii barashadoodii welfarekoodii keisaska caruurta la xiriira qaabkii caruurta maaragtay badqab u heli lahaayeen waxaasoo dhan marka dowladdana waa laga rabaa dadaalkeeda